guud ahaan ciidamada gobolka bari ku sugan oo dhan waxay ku amran yihiin ciddii aan shaqo ku jirin inay ku sugnaato eryahooda gaar ahaan buliiska waxaan leeyahay saldhigyada kuka shaqaynaya sida wanaagsan inay dadka ugu adeegaan inay ugu dhibriyaan inay soo dhoweeyaan saldhigyadu gaar ahaan inay dadka si dhow ula shaqeeyaan shacab weynahana waxaan leeyahay siaa noola shaqayseen iyo si ka dhow waxaan doonayaa inaad noola shaqaysaan amnigiinaan ka shaqaynaynaa ininkaan inii adeegaynaa adeegayaal baan nahay si wanaagsan baan rabnaa dowladda puntland madaxweynuhu ugu horreeyana ciidamada xilgaara iska saartay iyo waajibaadkii nala faray uu ahaa inaan ka shaqayno nabadgelyada iyadoo puntland uu ka socdo shirweynihii wadatashiga oo uga mahadcelinaya madaxweynaha puntland gaar ahaan iyo taliska biliiska amaradii ugu dambeeyey waxaan kaloo u sheegaynaa dekedda iyo ayroboorada iyo kontaroolada sida uu sheegay taliyaha booliiska puntland amaamiirtii uu ka soo saaray qalabka huudhayda dharka ah inaan wax huudhaya socon karin marina karinna magaalooyinka isu gudbi karin gaar ahaan annaga gobolka bari dekeddana aysan ka soo bixi karin aanuna fulinayno amaamiirtii ka soo baxday taliska waajibkiinas meelo badanna lagu hayo kontaroolkan hadda taagannahay uu sheegay taliyuhu inay hadda hayaan qayb ka mida alaabtaas lana geyn doono xarumaha dawladda waajibaadka dawladda ka saarana lagu fulin doono haddii alla